bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
banaanbax looga soo horjeedo rabshadaha weli ka taagan laascaanood oo ka dhacay magaalada carme ee puntland
madaxweynaha soomaaliya oo la filayo in saacadaha soo socda uu la hadli doono ciidanka cusub ee kusoo tababartay dalka eritereya dalkana dib loogu soo celiyey
gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo ka hadlay xaalada ka taagan magaalada laascaanood
gudoomiyaha gobolka banaadir oo shir gudoomiyey shirka degmooyinka gobolka oo looga hadlay arrimo kala duwan oo dhowr ah
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegtay in ciidamada ay amar u qabaan isbaaraystihii diiday inuu ciidamada isku dhiibo in la toogto
akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
putin oo casuumaad u fidiyey madaxweynaha dib loo doortay ee baraaziil
iyo dalka korweyshiya oo si rasmi ah ugu biiray ururka midooda yurub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha koowaad sanada
magaalada haddii aan ku bilowbo banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata loogana soo horjeedo somalilan ayaa weli waxa ay ka socdaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ayna sidoo kale ka dhaceen banaanbaxyo kale magaalada carmo ee puntland warkan waxaa puntland ka soo diray waryahayaga halkaasi noogu sugan
dibadbaxyadan ayaa ahaa kuwo looga soo horjeedo xaaladda cakiran ee ka taagan maalmihii u dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dibadbaxyadan ayaa si kula looga cambaariyey cidda ka dambeysay falalkaasi islamarkaana ka hadlay sidaay u garab taagan yihiin walaalahooda reer laascaano ay la daran yihiin haweenka magaalada carmo ee gobolka bari oo ku hogeysan qoryaha fudud ayaa mudaharaadyadaan soo qabanqaabiyey iyagoona si adag uga hadlay xaaladda laascaanood ee dhimashada iyo dhaawaca sababtay waa kuwan qaar ka mid ah dadkii goobta ka hadlay ee dalsan t v mikrofoonka la dhex qaaday
rag baa ku maqan dad baa nagaga maqan waxa waa iska xishoonaynaa laakiin maanta xishoodkii waa dhammaaday kaasaanu maanta wadanaa kaa rag iyo dumarna kala arimayno ma jeelayno mana yeelayno mana dulqaadanayno maantana waa israacnay tay nagu dhigeen iyo maatada ay laayeenba dartoodaan isu raacnay daraawiishna guul waa taariikh bay daraawiish leedahay daraawiish maanta waa dadkii taariikhda ga lahaa saa waxa faanta maahan wardadaawina diyaarsha ma israacnay ma soconaa
waxaan u dhimana calanka soomaaliya oo buluuga waxaanu isu haynaa soo dhansano dalka soomaaliya xuquuq waanu ku yeelan weynay xasan waa ka hadli waaye xamse waa ka hadli waaye waanu ka murwaanaa dadkayga maalin walba u dhimanaya calanka buluuga oo aan xuquuqda ku lahayn haddana oon loo hayn xuquuqdooda ilaahay baan idinku dhaarsho ilaahay baan idinku dhaarsho soomaalinimo iyo daaroodnimo iyo midnimo intaba noogu kaco dadkayaga caawiya dadkayaga way dhiban yihiin dadkayaga caawiya waxay ku dhiban yihiin halcaawiya dadkayaga sababto ah dadkaya waxay ku dhiban yihiin calanka soomaaliya waxay ku dulman yihiin calanka soomaaliya waxa dhiwgood maalin walba u qubanaya calanka soomaaliya waxa labaatan jiradoodii afar siddeed iyo toban jir baa isku meel lagu aasay afar ka dambeeyaa isku meel lagu aasay duqyaashii baa ku jira islaamihii baa ku jira gabdhihii baa ku jira dadkan waxa loo xasuuqaya calanka soomaaliya waa ka hadli waayaan dowladdii xildhibaanada iyada waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan kuwanagu matala puntland war xilalka iska dhiga haddaydan waxba qaban karayn kuwanagu matala somalilanjoogaan ba ay qaadaan oo gurmadaan war darwiisha maalinkuu dhimanayo dagaalamayo boqolka nin uusan dhammayn muxuu ku dhintay wuxuu ku dhimanaya yaadan karabya kaashaan waayn maantana dhallinyaradeediibaa dhimanaysa maantana dhallinyaradeediibaa dhimanaysa xabad xabadka maqanu nama matelo waa munaafiq nama matelo xabadxabadka maqanu nama matelo nabadoonnadayadisiiba waxaan ka baaq ugu dhow ugu diraya madaxweynaha puntland inuusan eegan wuu nooga sii dhow yahay way darisahaan dadka kale
waan la dareemaynaa reer lascaanooda dhibta haysata maadaama annagu aan hooyooyinkii degmada nahay waa soo soconnaa qoragaygi way cabaysayaanscaanood guul baan leenahay insha allahna guul bay ku dhammaanaysaa naag walbana qoray baa guriga u yaal wax badan baanu gabannay maanta gaban mayno maantadii ciyaalkii dumarradii naasaha la jaray reer carba maanta way isku duban yihiin rag iyo dumar way isku duban yihiin dagaalkaanu diyaar u nahay qoryaanu sidanaa maanta noqon mayno dagaalkaan diyaar u nahay samaadno
waxaanan ka xanaaqnay maatada iyo wiilasha yararka iyo haldoorka reer laascaano oo maalin kasta laascaano lagu leynayo waxaan leeyahay garabkiinaan taagannahay taasna qaadan mayno una dulqaadan mayno maatada ee maxasta aad leynaysaan midaan ka nabad qaadanayno maaha baaq kale waxaan u dirayaa ee ogaadana dadka halkaa ku dhintay idinka laydinkala xisaabtamaya meel kasta ha gaadho dadkiina reer la- somalilan ciddaa doontaan ahaada taas madaxweynaha muuse biixi waxaan leenahay dadka aad khasbayso khasab ma jiro ummaddu waa xor xorriyaddooda ha ku
codkaas waxaa ugu dambeeyey warkii waryahayga puntland uu inooga soo diray
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in goordhow uu la hadli doono ciidamada cusub ee kusoo tababartay eritereya ee dib loogu soo celiyey gudaha magaalada muqdisho wariyaheena suleymaan alcadaala ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in koordhow uu la hadlo ciidanka dhowaan lagu soo tababaray dalka elitareya kuwaasi oo dalka dib loogu soo celiyey qeybta kadib tababar ay kusoo dhammeysteen gudaha dalkaasi elitareya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa jeedin doonaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa oo ku aadan dhiirigelinta ciidanka dhowaan dalka dib loogudib ugu soo laabtay ee tababarka usoo idlaaday warar hoose oo soo baxaya ayaa tilmaamaya inay socoto qabanqaamadii ugu dambeysay ee ku aadan u diyaargarowga khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda ayaa xiran waxaana lagu arkayaa ciidanka oo ammaanka ah aada u xaqiijinaya ciidanka dhowaan lagu soo tababaray dalka eritareya ayaa la filayaa inay qeyb ay ka noqdaan howlgallada culus ee dhanka al-shabaab kuwaasi oo ka socda qeybo ka mid ah kowlada dalka waxaana madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaalo culus isagoo khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo shalay u jeediyey uu fariin u diray qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ee dagaalka gula jira al-shabaab waxaana intaasi ku daray inay xoojin doonaan dagaalada ka socda gobolada dalka kuwaasi oo ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka sidoo kale ciidanka cusub oo tababarka iyo hubkoodu ay u dhammaystiran yahay ayaa la filayaa inay iyaguna ay qeyb ka noqdaan dagaalada ka socda gobolada dalka ee looga soo horjeeda al-shabaab
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu shir gudoomiyey shirka degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye madaale ayaa waxa uu shirkaas isagu ku ahaa gudoomiye shirkanna waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir xogayaha guud ee gobolka taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaal kale shirkan waxauu ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa dardargelinta amniga kor uqaadista daqliga nadaafadda iyo sidoo kale horumarinta isdhexgalka bulshada duqa caasimada yuusuf madaale ayaa shirka ka sheegay in gudoomiye kasta iyo agaasimo walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda uu shacabka soomaaliyeed u hayo muhiimna ee tahay inuu kasoo baxo waajibaadka shaqe ee loo igmaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa wada kulamo kala duwan uu la qaadanayo xubnaha kala duwan ee muhiimka ah ee ka tirsan gobolka banaadir hadday noqon lahaayeen agaasimayaal iyo sidoo kale guddoomiyayaal kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna marar kala duwan ka hadlay dhibaatooyinka ka jira degmooyinka qaar ee caasimadda
gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa ka hadlay xaalada ka taagan magaalada laascaanood gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa sheegay in xaalada ka taagan magaalada laascaanood ay ka dhalatay dayac dhanka xukuumadda somalilan maadaama sida uu sheegay in muddo ah halkaasi lagu dilayay islamarkaana dila lagu geysanayay dad ahaa waxgalka bulshada ee degmada ee magaalada laascaanood oo aan waxba laga qaban cabdirasaaq khaliif oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa ku eedeeyay xukuumadda in ciidamo ay u adeegsatay dadka shacabka ahaa ee dhigaya dibadbaxyo ay ku muujinayeen siday uga xun yihiin dalalka joogtada noqday ee ka dhaca inta badan magaalada laascanood waxa uu sheegay in caburin iyo xoog aan xalku ku jirin balse loo baahan yahay in somalilan ay la timaado qorshe ay wax kaga qabanayso dhibaatooyinka keenay in ay dadku kacaan islamarkaana ay banaanbaxyo waaweyn dhigaan
markan haddaan eegno n maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in ciidamada ay amar u qabaan n qof kasta ama isbaaristihii diida inuu ciidamada isku dhiibo in la toogto guud ahaantiisba muddooyinkii ugu dambeeyay degmooyin dhowr ah oo ku yaala caasimada iyo sidoo kale aanrahdee deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka waxaa kusoo badanayay n qeybaha kala duwan ee isbaarada waxaana inta ugu badan isbaaradaasi dhibaatooyin kala duwan lagu geysanayay dadka shacabka ah oo dhibaatooyin kala duwan ku wajahaya guud ahaantoodba dadka ayaana sidoo kale markii loo eego dhibaatooyinka ay wajahayeen waxaa ka mid ah in darawalada qaarkood dilo loogu geysto deegaano iyo wadooyin muhiim ah oo gobolada dalka ku yaala kuwaas oo ay maraan mas-uul ka mid maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin ayaa warbaahinta la hadlay
fidnawadaha mataqaanaa bulshada isku diraya ee dilka geysanaya iyo kan ay u taallo isbaarada ee qaadicu dariiqa ah waxaan rabaa maadaama la soo saaray baaq oo ay bulshadii halkan iyo madaxdeedii inta wada hadleen ay heshiiyeen ku heshiiyeen in ciddii labadaas shay samaysay ama isbaaro dhigata ama fidno kicisee qof mataqaanaa dantiisa heestoo shacaba dulmi ku dila in aanu qabiil gadaalka marayne sharciga loo gacan geliyo maadaama ay sidaa ku heshiiyeen arrintaas siday labadaas arrimood siday u hirgeli lahaayeen inaan hortiinna ka sheego iyadoo duubabkii madaxdiinna iyo dhaqankiinnu idin maqlaayaan ayaan halkaan u imid arrintaa waxay ku dhaqangelayaan waxaa ila taagan sidaad arkaysaan qayb ka mida madaxdii amniga deegaanadan labadaas yacni dimbi ama fal qofkii ku dhaqaaqa oo yacni ciidamada amnigu ay arkaan waxay amran yihiin maanta laga bilaabo inay soo qabtaan anigoo metelaya ka socda xafiiskii xeelaalanta ciidamadana iyo hor keenaan si sharciga loo mariyo cadaaladda loo horgeeyo sidoo kale waxay amran yihiin qofkii diida oo isu dhiibi waayo ciidamada amniga yacnii falkaas ama arrinkaas sameeyana hadduu diido inuu isu dhiibo ciidamada amniga inay halkow jooga ku dilaanay amran yihiin waxaan rabaa intaas inaan ku daro si arrintaasay u fusho waxaa lagama maarmaan ah in laba tillaabood oo kale la qaado labadaas tillaaboodna waxaa laga rabaa madaxda maamulka deegaanadan iyo hogaamiyaasha bulshada dhaqanka sidoo kale waxaa laga rabaa arrintaas inay hirgasho dadkii yacni gogashaan ama nabaddan ka soo shaqeeyey inay ku khatimaan oy ka dardaarmaan labadaas arrimood waxay kala yihiin kow ciidamada amnigu qofka dembiga ama qaladka gala arki ma karaan idinka la'aantiin haddii aad qofkaas dhibsanaysaan oo aad waxaad yacni baaqaas ku qorteen ee run idinka tahay waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan tooshkii ama laydhkii yacni qofkaa fidna wadaha ay ilaamaha amnigu ku arki lahay inaad noqotaan oo nabadoonkiisa ama dadka yacni tuulooyinka madaxda ka ah ee maamulka inay ciidamadu ku caawiyaan qofkan in la helo halkuu joogo iyo meeshuu taagay ciidamada iyagaa ka shaqaysanaya arrinta labaad waxaa waaye oo aan rabo baaqa la soo saaray waxaa la rabaa bulshada baaqaas yacni madaxda oo ugu horreeyo kan gobolka kan degmada iyo tuulooyinka hoose dadka in dawro loo qabto wixii lagu heshiiye loo akhriyo yacni tuulooyinka isbuucaa ku filan baaq wax kooban waaye ma tiro badna wixii lagu heshiiyey yacni baaq kaliyaha laleeyahy laakiin anigu waan akriyey waan arkay wax aad u qurux badanaa ku qoranoo dadkaan anfacaayo dadku si ay u bartaan waa in dawro loo qabto tuulooyinkii hogaamiyaasha loo sheego shacabka iyagaa isgaarsiinaya si ay u ogaadaan waxa lagu heshiiyey inaanay ahayn ciyaar ciyaar sida adduunku looga dhaqmaana dawladdu waxaa laga rabaa xeer hadday soo saar
hagaag dhegaystayaal iminkana akhbaaraadka dibadda haddii aynu fiirino dalka kroeshiya ayaa si rasmiya ugu biiray ururka midowda yurub iyadoo dad badan oo shacabka dalkaasi kamidana ay si weyn usoo dhaweeyeen ay usoo dhaweeyeen arrintaasi dalka croatia ayaa go-aansaday inuu bedelo lacagtiisii islamarkaana uu u guuro isticmaalka lacagta yuurowga waxayna haatan galeen nidaamka aan dalkugalka la isaga baahnayn ee midowda yurub arrintan ayaa dalkaasi waxay uga dhigan tahay arrin muhiima iyadoo shacabka dalkaasi ay si weyn usoo dhaweeyeen inay ku biiraan nidaamkaasi cusub waxaana guud ahaan intaas jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel